kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij ay idiinsoo diyaariso dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma dalladda oo ay ku mideysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixinno bulshe arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba magacaygu waa shukur caabi cabdi oo barnaamijkan idinkaga soo jeedinaysa magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doona ayaa waxaa ka mid ah laba boqol iyo konton qoys oo ku nool xerooyinka barakacay magaalada gaalkacyo ayaa wajahaya cunayari kadib markii uu yaraaday gargaarkii ay heli jireen bulshada ku nool magaalada beedhabo ee gobolka baay ayaa wajahaya baahi dhakhtar maqaar oo ka jirta xarumaha caafimaad ee magaaladaasi dibudhis lagu sameeyey wadooyinka muqdisho qaarkood oo sababay in dadka danyarta ah ay ka samaystaan hareeraha wadooyinka ganacsiyo shaqeeya habeenkii oo ay ka helaan nolol maalmeedkooda boqol toban iyo toddoba qoys danyar ah oo kasoo cararay dagaalada ka socda deegaanada bariga gobolka galguduud ayaa soo gaaray magaalada cadaado halkaasoo ay ka heleen hooy ay ku noolaadaan aynu ku bilaawnay bulshada ku nool magaalada beedhabo ee gobolka baay ayaa wajahaya baahi dhakhtar maqaar oo ka jirta xarumaha caafimaad ee magaaladaasi saciid maxamed nuur oo ku sugan magaalada beedhabo ayaa ka wareystay qaar ka mida bulshada magaaladaasi iyo baahida dhakhtarka maqaar ee ka jirta magaalada beedhabo su-aalo oo iweydiiday haddii oo fikirkay ku dhiibada horta sacda sheegtay iyada mayla raawisu dhakhtarka maqaarka mylaraius baaha weyna ka qaba deegaankana mylaraius ama magaaladuna malka helo dhakhtar oo maqaarka ka takhasusay oo cuduradiis mylaraius daaweeyo oo waqtiga lambaahda la helo karo inta badan dadka on hayto mylaraius maqaarka ka takhasusay deegaanka safara ku kooyan oo muqdisho iyo magaalooyin kale ya ku kooyaan saasaytee bulshadeen ku faa'iideeyo markaas idaacadoogila ka dhiyaw meel ra-iis ogeysiis oo laleeyay dhakhtar xibal oo maqaarka takhasusee kooyaa laleeyay bulshadana markaasaytisiwiin baahaan ka qaban iyo markiisu kooyan adeega muddo kooban ruuge hadan hore ka nagade marka taasna waa dhibaato waaye tusaaleaan haddaana waliin baahana dhakhtar oo maqaarka oo dhakhtarkii maqaarka caafimaad ma qaba geeg haddii aanan baahada inaan helo dhakhtar caafimaad ma helo karo waayo aadaasa inaan muddo bilooyinka aana suga intii dhakhtar oo magaalo kale ka shaqeeya oo hataa suuragaleeto wadan kale ka shaqeeya inaan suga muddo suga yaa iga aadaas inaan isdiiwaangeliy oo broses mara oo meelaraaiso walaha ku wace dhakhtar hibil madikola ku wace liyarow marka taasna waa dhibaato waay marka bulshada waleen aragaas wal oon hayto lagu faylayo oon haboonayna magaalada oo dhan meelaraaiso soomaali ku dhexeyto oo inta la eg in meelaraaiso lukuwaayo qof ka takhasusay maqaarka oo dadkii deegaanka oo dhan qof safar jara isla sugan waa dhibaato waaye fayla hadalayti in xarun kasta laku hela dhakhtar oo maqaarka ka takhasusay haddii la waayona in shakhsiyaad ama dhakaatiir xarumo gaara n furno oo arrimaha maqaarka ka shaqeeyo ama dadka ku daawayo in la hela iyada n faylahayti marka weliba hajeediyey in meelaraaisu arrintaasiti laku buraaruga oo la feyre oo laka dadaala in bulshadan la handhawaaya adeega caafimaadka ubaahanyin oo meelaraaisu laku maarama in dhakhtar safar jara la suga iyo in meelaraaisu safara la gala shukri maxamed oo samaan waranti waybayay sheegtay in magaalada baydhaba haddu ku jarta eedan mahadsanta in horta dhakhtar magaar ee la helo oo yacni maadaama maqaarka mas-uulina qayb kamid a jirka bani-aadamkeeya ee cudurada isku dhiyaagna ee bahanyin way faylahaatay horta in la hela dhakhtar maqaarka eh oo yacni ka howlgalo magaalada inlansab ee xarun goonan eh oo lankaseedow dhakhaatiirta maqaarka cudurada shalduuq laku baarow qof ka daawooyan lagu horo in la helayadan fayla hadalahayti marka inkastoo hadda magaalada baydhabo oo kale aan la hayna haddii jarana ka yaryin marka way faylaadala aytay kuley kolbo maadaama ay kumid yihiin walyaabo oo yacni cudurada jirka bani-aadanka ka dhiyow qayb ku yihiin magaarkama waaba xubno bani-aadamkuba ku tirsinya in la helo horta dhakhtar maqaar ciidan faylata marka waan rajaanaya in magaalada baydhabo laga kordhii doono mahadsanid saciid maxamed laba boqol iyo konton qoys oo ku nool xerooyinka barakacay magaalada gaalkacyo ayaa wajahaya cunayari kadib markii uu yaraaday gargaarkii ay heli jireen fartuun cabdiraxmaan diine ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada gaalkacyo soona jeedinaysa toddoba boqol lixdan iyo saddex qoys oo ku nool xerada calanleey ee magaalada gaalkacyo ayaa wajahaya cunayari kadib markiiu yaraaday gargaarkii ay heli jireen safiye maxamed guuleed waxay ka mid tahay dadka ku nool xerada barakacayaasha calanley ee duleedka gaalkacyo waxay iyada iyo qoyskeedu ka mid yihiin boqolaal qoys oo wajahaya xaalado nololeedu ay ka mid yihiin cunayari biyo la-aan caafimaad darro iyo hoys la-aan waxay sheegtay inay kusoo biirtay saddex sano ka hor halkan iyadoo soo miciin biday sababtuna ay tahay guri ay xamar ka deganayd inuu marfaac ku dhacay hooyadeed oo ay ku tiirsanayeenna ay ku weyday oo ay ku geeriyootay waxay tiri meesha waan ku daruufaysanahay ma haysano waxaanu cunno waxaan cabno toona oo dhaxan baa nagu dishay wax raashina ama wax lacag ah ama wax dhar iyo wax ah midna ma aanaan helin caagadihii biyaha aan ku dhaansanayn waa naga doloshameen waxa gargaara ma haysano guryaha aan degana waa guryo buushasha dhaxan baana dhammaystay baahi iyo dhaxan qawow baa isugu kaaydarsamay xilligii qawowga dayrtaa lagu jiraa rafaad fara badan baa nagu haysta waxaan codsanaynaa oo aan hay-adaha gargaarka ka codsanaynaa in nala siiyo gargaar bili-aantanimo noocuu ahaadaba dad u baahan baa nahay teeda kale waxaana haysa caafimaad darro caafimaad darrada waxaa weeye meeshaan waxaa ku ooli jirtay xarun caafimaad oo bukaan socdo eegta ah oo maalin walba la furi jira oo shaqayn jirtay ayadii waa naga xiran tahay muddadii hay-adii guurtay wax ka dambee daawo ka dambeysa ma aanaan helin abshiro yaasiin oo iyana ka mid ah qoysaska ku nool halkaani waxay sheegtay inay ku dhibaataysan tahay muddo laba sano ah oo ay joogtay haba ugu darnaatee caafimaad darrada ka jirta xerada waxay tiri waxaan ka shaqaysan jiray xaaqowga haddase ma aado oo waxaa iga xanuunsan wiilkayga yar mana hayo meel aan kaniin fuuqbaxa ka joojiyo uga soo qabto oo way xiran tahay xaruntii caafimaadka ee kaamka kadib markii hay-adihii gargaarka aan weynay weyna iga walaacsan tahay oo ma haysto waxaan gaaray ku saara saan gaalkacyo u geeyo
aniga abshire yaasiin baa layidhaah waxa aan soo degay laba sano oo wax dhiman baadeg laba sano oo wax dhiman baa deganahay meeshaan aniguaa ku dhibaataysanahay xaaqin baa aadi jira xaaqinkai waa soo waayey waxa aan ku dhibaataysanaha caafimaad daraa nagu haysa hadeer cunug tabcaanaha ii yaala oo horay iyo gadaalah baa ii yaala hadda saaka xarunta ii yaala wax ambataasha aan ku qaata waa waaye way iga walaacsan tahay caafimaad daradaas si fiican bay noo dhibaysaa cunno darana waa jirtaa guryahoysa ma haysano wiishas gadaal ka duleelaa aan joognaa haddaan joognana wax samafal baa u baahana iyo hay-adaha gargaarka waa u baahana waxaa isbedelay guri la-aan awaleyna haysay hay-adihii noo gargaari jireen anaku hadda ma hayno marka saasa ay nooga caddahay dad dhaxan iyo cuno la-aan iyo daawo la-aan isku haysaana qoftii naga xanuunsado meel aan la aadnaba ma hayno waxaan codsanahayaa inay naga soo gaaraan qayb caafimaad nooga soo gaaraan iyo cunto nooga soo gaaraan daryeel guud inay nooga soo gaaraan baan u baahana
xasan maxamuud cabdi oo loo goran ogyahay xasan dhudi waa gudoomiyaha xerada barakacayaasha calanley duleedka gaalkacya una jirta toban kilomitir wuxuu sheegay inuu aas-aasan yahay kaamku muddo toban iyo laba sano ah ayna ku nool yihiin dad dhan toddoba boqol lixdan iyo saddex qoys ayna ka kala yimaadeen meelo kala duwan sida baay bakool xamar wasil hiiraan bacadweyn iyo laasacaano sababta dadkaasi kala duwan isku keentana ay tahay amni darro iyo cunayiri haysatay haddase kaamka calaley ee duleedka gaalkacyo ay ku heleen amni cunayaradii si aysan weli ka bixin oo ay gargaar nuucu yahaba u baahan yihiin sidoo kale waxa uu sheegay in dadkaani aysan xoolaha u xaraysnayn beeraaleyn aysan ahayn oo beero u tabcanayn magaalkana aysan u shaqo tegin oo ay ahaayeen xoolo dhaqato aan xirfad kale lahayn sidaasi darteedna ay ku noolaayeen gargaarka hay-adaha ay ugu horeyso w f b oo hadda ka go-ay ugu dambeyntii wuxuu codsi iyo baaqu u diray hay-adaha waxbixiya inay dabagal sameeyaan in la gaarsiiyo dadka ay ugu talagaleen wixii ay bixiyeen iyo in xirfado la baro dadka si ay u shaqaystaan oo ay baahida oga baxaan dadkii runta waxa weye baabaca baa lagu jiraa ilaahay baa ka saari kara dadka beera ma haystaan oo beer macnaha ma ay tabcaan oo beera ma haystaan oo beerta hadda ninkii hataa tabcahay roobkana haddaa la yidhaahdo dee waxa weeye waa iska roob yarow biyaha lagu abuurayo oo biyaha beeraha lagu bixinayana ma iska bixi karaan sababto waxa weye nin ganacsata magaala joogaa biyihii iska leh hadduu beer haddii matoora loo sameeyo dadka beeray tabca lahaayeen wasaaradda waxaan ka codsanaynaa wasaaradda biyaha waxaan ka codsanaynaa inay noo dadkan masaakiinta u gargaaraan oo u yimi ilaahayba gargaarka baxshee inay u dadaalaan oo ceelal u qodaan oo biyaha haddaa la yidhaahdo macnaha hay-adaha lacagaha bixinaya oo dad kale biyaha u shubaya intaa lacagta ka qaadaan masaakiinta ceelasha u qoda oo ceel ay ku abuurtaan beerahooda oo raashin ku abuurtaan oo ayagoo ku nafaxaadaan u sameeya oo horumar ha la sameeyo yaan maalin walbaba tubo dhul hoosti laga soo afuufo nin oo wato yaan dadka macnaha looga dhigin biye dadka horumar u sameeyo haddaa la yidhahdo meel walbaba ceel ha laga qodo dadka masaakiinta ceelasha ha loo qodo oo dadka raashin ha lala soo gaaro oo dadka farsamo ay ku shaqaystaan ha loo sameeyo war dadka haddaa la masaakiinta kaam waa kaam anigu waxa weeye haddaa liya markaa saas leeyahay hadda kaam kaamka horyaal oo dhan baan oday u ahay waxaan jeclahay marka horyaal oo dhan in kor loo qaado oo horyaal oo dhan maarata haddaa la yidhahdo baahidooda la daboolo oo waxa ay rabaan la siiyo oo haddaa la yidhaahdo maaratay laga soo loo loo soo adeeg tago guryaha haddii loo dhisi karo loo dhiso guryaha haddaa liya loo habeeyo oo wax la siiyo intaasaan odhan lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin fartuun cabdiraxmaan diini sooma gaalkaaci mahadsanid fartuun dibudhis ayaa lagu sameeyey wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho taasi oo sababtay in dadka danta yar ay ka samaystaan hareeraha wadooyinka ganacsiyo shaqeeye habeenkii oo ay ka helaan nool maalmeedkooda xamdi xasan axmed ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada muqdisho soona jeedinaysa bilic soo celinta wadooyinka waxay saacidaad u noqotay dadka danyarta ah kuwaas oo ganacsiyo yaryar ka bilaabay hareeraha wadooyinka hooyooyin badan ayaa u soo jarmaada ku ganacsiga wadooyinka waxay ku iibiyaan shaaha iyo cuntooyinka fudfudud si ay uga maareeyaan noloshooda iyo tanqoyskoodaba hooyo faadumo cali waa hooyo da ah waxay si maalinla ah ay ugu ganacsataa halkani oo ah isgooska soobe waxa ay soomo u sheegtay in iibinta shaaha ay ka maarayso nolosha caruurteeda wallaahi wax badanaan joogaa boqol maraa leega ugu soo celinaysa meel kaloo aan aad aan aqoon nolosheeda maqaadana ku maaraya shaahan ka soo bilaabay hadda raashinaan kariyaa raashin karisaad mar waa sheekadayda marka alxamdulilah shukr rabbil caalamiin subaxiina ku soo talagalaa cawadina waa ka hoydaa guryo kiraay waa ka dhiibaa baabuur soo dhacayaan ku qabnaa meelahan muxuu ahay baabuur safarin goostaan ugu dhici karo wax walbo dhammaan ku qabnaa laakiin waxaan ku qabnaa dhan baan ku dul qaadanaa dantayna kalaa ka weyn xaawo cabdi cali waxa ay ka mid tahay haweenka ku ganacsada laamiga isgooska soobe waxa ay soomo u sheegtay inay dan ay ku qasabtay ku ganacsiga wadadan oo halis badan ay kala kulanto meeshaasna arsaa codka raadinaa hilibkaas maamo soomaaliyada soo gad calooshii iyo wadnihii ay ka bixisaa haddana arsaa codka sii raadinaa meelaan heli kara iyo meel aan haysta ma laha ilaahayga subxaana wa tacaala meel khayrka dhibaato waa kala kulmaya waddadaa xirmayso wixii waa hilib ma la lugayn kartid laamiga ma dhigi kartid marka inaad dhabarka ku wadwadidoo maantaoo dhan aad maxaad la habaabadoo kolbicid la tuugsatay danta kugusaxmaxee dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada hodan axmed siciid cumar ayaa soomo u sheegay in dhisidda wadooyinka ee door ka qaadanayso bilicda caasimadda isagoo shacabka ku ganacsada hareeraha wadooyinka ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda wadooyinka gawaarida cadcadwataan ee guryahooda intay ka soo tagaan dhaxda soo dhuuqsadaan ee laamiga soo dhiganayo laamigii qarash la geliyey laamigii wakhti la geliyey ee gawaarida lagu dhaqaayo oo biyaha iyo wasaqda laamiga sidaas ku samaynayo walaalayaal kawaantooba degniina idintahay wuxuu mutaysan doonaa ganaaxa waxaa rabnaa inaad nagala shaqaysaan amniga waxaa rabnaa inaad nagala shaqaysaan bilicda waxaa rabnaa inaad nagala shaqaysaan nadaafadda mahadsanid xamdi boqol toban iyo toddoba qoys danyara oo ka soo cararay dagaalada ka socda deegaanada bariga gobolka galguduud ayaa soo gaaray magaalada cadaado halkaasoo ay ka heleen hooy ay ku noolaadaan faadumo cabdi ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada cadaado soona jeedinaysa boqol toban iyo toddoba qoys oo ka mid ah barakacyaasha magaalada cadaado ayaa loo sameeyey hoy kuwa oo awal kasoo barakacay qaar ka mid ah kaababka iyo tuulooyinka gobolada dhexe halkaasi oo ay kasoo barakaciyeen kooxaha ka dagaalama soomaaliya waxayna haatan ku sugan yihiin hooy ay ugu deeqeen hay-adaha u n h c r n r c iyo dowladda hoose ee degmada cadaado hooyo shariifo cismaan cilmi oo la hadashay sooma kana mid a dadka barakacyaasha ah ee guryaha loo dhisay oo aan waraysanay ayaa inoo sheegtay inay baahi weyn u qabteen qoyskeedu uu helo hooy ay iyagu leeyihiin in inka badan ay ahayd barakac meelo kal kala duwan deganaa balse xilligan ka hor aysan lahayn wax guri ah iyadoo u mahad celisay hay-adaha ugu deeqay in guryahaani loo dhiso sidoo kale hooyo shariifa ayaa inoo sheegtay inay haatan ka soo barakacday deegaanka caad ee gobolka galgaduud nafteeda iyo carruurteedana ay kala soo carartay kooxaha ka dagaalama soomaaliya iyadoo qoyskani uu ka kooban yahay in ka badan sideed ruux laba sano oo dhowdhow ayaan barakac ahaay degaan ceed baan ahaay kabacdigeedna waa aan ka qaxay oo wixii dhalahay aan ku dhaqansan jirna waa aanala ka qaatay markii koley caruurtii nagu saartay iyo naftii waa aan ka qaxnay waa ka cararnay annagoo ilmaha afka ku sidna aan wax cadaadaan ka soo aado hal sano aan deganahay carabaa marmarna laakiin hadda cadaadabaan ku dambeeyey kaam cadaadadan hadda layga soo qoray wax naga xoog badan oo al-shabaab layidhaaha xoolaheenii naga qaatay aan ku dhaqmi jirnay markay naga qaateen nafti noogu soo dhaarteenna nafta baan kala cararnay ilaahay mahadiis caruuraha iyo naftay noogu soo dhaarteen waa kala cidgalnay qof hadda ay xabad horjeed ku disho maahane intayni kale ilaahay baa naga baxshay nolosheedu hadda qutuldaruurigu naguma fiicna mar waa qadnaa marna dabka baan shidannaa ilaahay mahadiisa hoygaan ka mahad celinay oo haddaan hoy helnay hameenna bariiska waa helnaa hameenna waa noo gembiyaa nolosheedu saasay ku tiirsantay hooye kaaha macalin jaamac oo la hadasha sooma kana mid ah barakacyaasha ka faa'iidaystay guryahan ayaa cabasho ka muujida biyo la'aan iyo leer la'aan iyadoo aan weli loo dhammaystirin baahihii asaasiga ahaa guryahaasi loo dhisay waxay sidoo kale noo sheegtay hooye kaaho in guryahan ku nool yihiin carruurteeda iyo ilmaha ayayo u tahay waxayna noo sheegtay in sannado badan ay ahayd barakac oo ay ka soo barakacday deegaano ay horey u deganaan jirtay ayna uga soo barakacday kooxaha ka dagaalama soomaaliya iyadoo sidoo kale inoo sheegtay in sargaal saddexdigla oo iyadoo ay dhashay ay dileen kooxahaasi sidoo kale waxay hooyo kaaha inoo sheegtay in nolosha qoyskeedu ay haatan ku tiirsan tahay wixii ay maalinkaas soo helaan meeshaan oon hadda deegaan iigu horeysa waana ku mahadsan yahay hayada r r c oo gurigaana siisay gabadheyda ilmahan dhashay gurigaana heshoo ku qoran sidaasay barakac u ahayd iyadoo meel ilaa iska joogtaa la qoray gurigaana hayada r r c way ka heshay oo loo dhisay nolol ahaan wax aan dadka qaraabada oo aan u codsanno oo aan aan dadkaas aan iska tuugtuugno dad sama jeclaa oo qaraabadeena aan ka helheldhammaano wax kale oo aan ku tiirsanaa ma jiraan shaafici cilmi xasan oo ah mas-uul ka tirsan maamulka dowladda hoose ee degmada cadaado qaybna ka ahaa dadkii horjoogteynayay dhismaha dhulkani ayaa soomo u sheegay in kadib markii la arkay baahiyaha ka jira deegaanka iyo barakacyaasha saa'idka ee ku soo barakacaya magaalada cadaado sannadihii ugu dambeeyey loo gartay in loo dhiso guryahan oo deegaan saxa u noqon doono barakacyaasha ayna iska kaashadeen hay-adaha n r c u n h c r iyo maamulka dowladda hoose ee degmada cadaado sidoo kale shaafici ayaa inoo sheegay in dowladda hoose ee degmada cadaado ay hegyelisay in loo dhiso dhul rasmi ah kaasoo weliba loogu talagalay in magaalada aan laga fogeynin si ay uga soo shaqaystaan magaalada gudaheeda sidoo kale waxa uu soomo u sheegay inay weli u dhiman tahay baahiyaha asaasiga ah sida ceelbiyood waxbarasho xarun caafimaad iyo wixii la mid ah silal waxaa la siiyey dhul rasmi ah ayaa la siiyey masar baleenka uu degmada uu saaran yahay naqshadii ay u dhan tahay sabarloogii ayaa la siinayaa hadda markii ay soo dhammaato shaqada ka socota meesha hadda waxaa u dhiman oo biyihii in la hirgeliyo ayaa u dhiman si lamid ah iskuulkii ayaa shaqadiisu hadda socotaa oo hadda la bilaabi rabaa xarunta caafimaadka ayadana hadda lagu goyi jiraa in waxaa la rabaa sida lamid ah police station iyo loo sameeyo leerarka cadceedda ku shaqeynaya ayaa loo sameynaya marka suuqyadii ayaa iyaguna wadada kusoo jira marka meeshaas xaafad dhammaystiran oo dadku noloshooda xitaa ayagu ay ka soo saaran karaan oo shaqo abuur leh ayaa la rajeynaya inay noqoto mahadsanid faadumo intaas ayaan maanta kusoo gebagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee bulshada iyo maamuladu isaga kaashan karaan kor u qaadidda bilicda magaalooyinka dalkeenna si ay ula tartamaan kuwa caalamka nala wadaag aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan mahadsanidin